بsم الlh الرحmن الرحيم الحamdu لله رب العاalمين وصلى الlه وsلم وbaaرك عlى نبيina محamed وعlى آlه وصaحبه أجمaعين darsigeenna u dembeeyey waxaan soo qaadanay xaaladaha lagu qadaraya icraabta alicraab ataqdiiri sheikana wuxuu noo sheegay raximah اllahu tacaala icraabtu inay labo qeybood u qeybsanto daahira wa muqadara daahiradu ayadaa asala wax badan waa soo marna ayadoo daahiro ah kadib wuxuu ka hadlay xarakaadka muqadarada ah iyo mawaadicda iyo amaakinta xarakaadka lagu qadarayo wuxuu sheiku sheegay raximah اllahu tacaala shan mowdic ayuu halkan ku sheegay mawaadic kale oo waxaa jira culummadu ay sheegaan waxaana abyaad ku jamciyey asajaaci raximah ullah qofkii sajaaciga xaashiyadiisa haysta hoosay ugu taallaa xaashiyatu sajaaci qofkii haysta abyaaddaana marka akhrinaynaa kadibna waa sharaxaynaa mid walba iyadoo markaa tusaalihiisana la keenaya qeybaha uu sheegay sajaaci oo abyaaddan ku sheegay wuxuu yidhi asajaaci raximahullah nadmiga asaa iska leh yuqadaru icraabun bisabci mawaadici tacaduru asliyin ka jaaءa alfata alculaa ma badan yihiin ragga sajaaciga haysta ma soo idinku yaryihiin waaya kolley ciddaan haysanna ha qorto dhimal waa yeerinaynaa qofkaan haysan ha qorto yuqadaru icraabun bisabci mawaadici yuqadaru icraabun bisabci mawaadici yuqadaru icraabun bisabci mawaadici tacaduru asliyin ka jaaءa alfata alculaa tacaduru asliyin ka jaaءa alfata alculaa tacaduru asliyin ka jaaءa alfata alculaa waa hal beyd kadaa caaridun cinda alxikaayati faclaman kadaa caaridun cinda alxikaayati faclaman kadaa caaridun cinda alxikaayati faclaman wa iskaanu takfiifin kadaa caaridun cinda alxikaayati faclaman wa iskaanu takfiifin kabaari'ikum talaa waiskaanu takfiifin kabaari'ikum talaa waiskaanu takfiifin kabaari'ikum talaa waiskaanu takfiifin kabaari'ikum talaa musakanu idqaamin wa waqfun wa atbican musakanu idqaamin wa waqfun wa atbican musakanu idqaamin wa waqfun wa atbican musakanu idqaamin wa waqfun wa atbican mujaawaratan aydan wa anshid murasilaa mujaawaratan aydan dabcadaha qaar mujaawazatan za uu ka dhigayaa laakiin sida saxda mujaawara waay mujaawaratan aydan wa anshid murasilaa wa anshid murasilaa wazid haaminan maa bilqawaafi muxasalun wazid haaminan maa bilqawaafi muxasalu wazid haaminan maa bilqawaafi muxasalu mukhaalifa icraabin lidaka tajamala wazid haaminan maa bilqawaafi muxasalu mukhaalifa icraabin lidaka tajammalaa mukhaalifa icraabin lidaka tajammalaa afar beyd waay afartaas beyd ayuu ku jamciyey mawaadic toddoba ah wuxuu yidhi yuqadaru icraabun icraab waa la qadarayaa buy bisabci mawaadici toddoba mowdic ayaa icraabta lagu qadarayaa qeybta koowaad ama mowdica koowaad waxa weeye tacaduru asliyin ka jaaءa alfata alculaa tusaalahan maxaa ka fahmaysaan inuu yahay alsmu almaqsuur tacaduru asliyin asligii inuu mutacadir noqdo asliga waxaa waye inay xarakadii muuqato waa mutacadiroo suuragal ma aha sida jaaءa alfata alculaa oo kale way jaaءa alfata ninkii dhallinyarada ahaa waa yimid alculaa meelihii sarreeyey ayuu yimid iyo amaakintii sarraysay taasi waa mid kadaa caaridun sidaasoo kale caarid buu yidhi cinda alxikaayati xikaayada agteeda faclaman ogow horta midda hore haddaan qabannay midda labaad wuxuu ku yidhi kadaa caaridun sidaasoo kale waaye buu yidhi caaridka iyo midka soo dariya cinda alxikaayati xikaayada agteeda faclaman ogow buu yidhi faclaman ogowda waa beydku ku dhammaystiraya ee shaahidku waxa waaye kadaa caaridun cinda alxikaayati waa mowdica labaad mowdica labaad waxaa waaye wixii lagu soo naqliyo bilxikaaya ayagana icraabta waa lagu qadaraa tusaale ahaan waxaad leedahay ra'aytu zaydan adaa dhahaya ra'aytu zaydan zayd baan arkay nin baad ku leedahood u sheegaysaa ra'aytu zaydan ayaad qof ku tidhi qofkii aad la hadlaysa baa wuxuu ku yidhi man zaydan meeshaas waa meesha loo socdo ra'aytu zaydan zayd baan arkay waa war waadixa soo maahan taasi waa ficil iyo faacil iyo mafcuulkiisa waay ninkii aad warka ku lahaydaa kuu jawaabo wuxuu ku yidhi man zaydan zayd waa kuma man zaydan ra'aytu zaydan adigu soomaadan dhihin oo marka hore mafcuul ahaanaad u nasbisay lafdigii aad ku dhawaaqduu soo xikaayooday asoo sidiisaa uu soo naqliyay waxaa la yihahda alxikaaya loo yaqaana man zaydan haddaad rabto inaad icraabto man zaydan man waa ismu istifhaam waayo mabniyu cala sukuuni fii maxali rafcin mubtada waay zaydan waa khabar asoo zaydan ah ayuu khabar yahay oo mansuub ah hadda waa mansuub soomaanse u muuqdo maxaa yeelay lafdigii uu ninkii ku dhawaaqay siduu ahaa ayuu usoo xikaayooday zaydan waxaa leedaha waa khabar waa khabaru lmubtada waa marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuurihaa ishtigaalu lmaxalli bixarakati alxikaaya saasaa leedaha manaca min duhuurihaa ishtigaalu lmaxalli bixarakati alxikaaya inay soo muuqato xarakatlicraab waxaa diiday xarakada xikaayadaa diiday xarakatulxikaaya yaa waayo hadda man zaydan xarakatulxikaaya waa maxay waa fatxada waaye waa fatxada soo maaha waa xarakadu soo xikaayooda ilan lafdigu sidiisu kusoo naqliyey masalan hadda qur-aanka suuradaha magacyadooda suuradda almu'minuun la yidhaahdo waxaa ugu qoran musxafka soo maahan almu'minuun baa ku qoran markaad rabta inaad tidhaahdo suuraddan waa suuratu lmu'miniin waxaa leedahay haadihi suuratu lmu'minuun ayaa leedahay suuratu lmu'minuun lafdigii ay ugu tiilla meesha waxba kamaadan bedelin haddii wax laga bedelayo oo ciraabtu ay noqon lahayd mid daahiro ah maxaa la dhihi lahaa suuratul mu'miniin ayaa la dhihi lahaa soo maha ila mudaafu ilayhi waay mudaafu ilayhiguna waa waa majruur xaalat ljar markii yani mark jamcu lmudakar saalimna fii xaalat ljar calaamadiisu waa ya hadda siday ahaydaa loo soo xikaayooda waxaad leedahay suuratulmu'minuun ayaad leedahay ra-aytu zaydan markaad tidhahda man zaydanay la mid tahay man zaydan marka waxaad leedahay zaydantaasi waa khabar waa marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuurihaa ishtigaalu lmaxalli bixarakati alxikaaya mowdicaasi marka waa mowdica labaad waa meeshuu ku yidhi kadaa caaridun cinda alxikaayati kadaa sidaasoo kale caaridun mid soo dariye wey ila waa mid soo dariye cinda alxikaayati xikaayada agteeda marka wax lasoo xikaayoonayo xikaayadu wax soo naqlin waayo faclaman ogow wa iskaanu takfiifin kabaari'ikum tala waa mowdica saddexaad wa iskaanu takhfiifin iyo mid la takhfiifinaya reebiddiisa buuyi mid la takhfiifinayo in la reebo waxa loo reebayo waa litakhfiif sukuuna waxaa loo saarayaa fududayn darteed kabaari'ikum sida baari'kum oo kale wey talaa sidaasuu akhriye wey kabaari'kum talaa iskaanu takhfiif yacnii in la reebo loona reebo litakhfiif waxaa la yidhahdaa maa sukina aakhiruhu litakhfiif mowdican saddexaad waxa weeye maa sukina aakhiruhu waa mid aakhirkiisa la reebay sababta loo reebay waa maxay litakhfiifi fududayn darteedaa loo reebay tusaalaha arrintaasi waa miduu hadda sheiqa ku tusaaleeye wey tusaalaha sheekha uu ku tusaaleeyey fatuubuu ilaa baari'ikum ilaa baari'ikum ayaa la akhriya hadda soo maaha qiraa'ada mashhuurkeena akhrina sidaas waay fatuubuu ilaa baari'ikum hamsada waa la hoos dhigaa waxaa jirta qiraa'o kale oo litakfiif hamsada u reebaysa waxaa leedahay fatuubuu ilaa baari'kum ayaa leedahay fatuubuu ilaa baari'kum hamsada waa reebaysaa qiraa'ada hamsada la reebaya waa midda hadda shaahidka noo ah annaga midka shi- shaahidka noo ah uu shiiku hadda uu kusoo naqliyay nadmiga sajaaci wa iskaanu takfiifin kabaari'kum waay kabaari'kum hamsadaa la reebaya fatuubuu ilaa baari'kum ayaad akhrinaysaa marka fatuubuu toobadkeena ilaa baari'kum baarigiinna ama rabbigiinna u toobadkeena waxaa leedahay ilaa waa xarfu jar baari'kum waa ismun majruurun biilaa wa calaamatu jarihi kasratun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuurihaa manaca min duhuurihaa اشتغال المحل بالسكون المأتي به للتخفيف منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون اشتغال المحل بالسكون المأتي به سكون كاسول ليمد وي المأتي به ومد ليمد منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون المأتي به للتخفيف سكون كي لولا يمد فضلين درته أيا ديدي حركة إني موغته waxaa la mid ah qowluhu caza wajalla wamaa yushcirukum annahaa idaa jaa-at wamaa yushcirukum soo aayaddu ma ahayn wamaa yushcirukum ra-du way godneed waa la reebayaa litakfiif qiraa'aa reebaysa waxaa leeyahay wamaa yushcirkum saasaa leeyahay waa qiraa'o la akhriyey waay wamaa yushcirkum maxaa ra-da loo reebay waa litakfiif hadda ficilkan mudaaric wamaa yushcirkum asalkiisuna oo ahaa intaan la takfiifin wamaa yushcirukum marfuucu ahaa ficilku soo maha litajarudi can inaasib waljaazim wa calaamatu rafcihi hadda maxaa leeyahay wamaa yushcirkum markii la yihahdo wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuuriha ishtigaalu lmaxali bisukuuni alma'tiyi bihi litakfiif tii hore dariiqaad marisoo kale aad marinaysaa waxaa diida inuu daahiro sukuunkan takfiif dartii loola yimid ilan booskii xarakat licraab hadda maxaa degay xarakat licraab booskeedii maxaa degay sukuun iyo reebaa degay xaaladaasi waa xaaladda saddexaad way ama mowdica saddexaad way kabaari'ikum tala musakanu idqaamin wa waqfun wa atbican mowdica afaraad kii afaraad way soo maha musakanu idqaamin way idqaam kii yacnii musakanu idqaamin idqaam midkiisa la reebay way yani midka idqaam ahaan loo reebay waayo mowdica afaraad macnaha waa alxarfu almudqamu fii milihi alxarfu almudqamu fii milihi xaraf lagu idqaamay xaraf asiga la mida waa mowdica afaraad alxarfu almudqamu fii milihi asagoo kale lagu idqaamay haddii asagoo kale lagu idqaamo xarakatu licraab muqadaray noqonaysaa tusaalaha waxa waaye yaquulu lahu saaxibuhu kada wa kada hadalka dabcan sii raacaya waxaa doontaa sii raacinaysa yaquulu lahu saaxibuhu saaxiibkiisa wuxuu ku leeyahay yaquulu lahu saaxibuhu yaquulu hadda ficilka ficilkan waa ficil mudaaric calaamaddii rafcadana ay daahiro taho damaa saaran soo maa yaquulu lahu waxaa bannaan carabi ahaan mararka qaar in la isku idqaamo waxaa la isku idqaamayaa labada xaraf ee isleh labada xaraf ee isle yaa waayo yaa laba laam waayo yaquulu iyo lahu laamta ku jirta isku idqaam maxaa leedahay yaquulu lahu ayaa leedahay yaquul lahu yaquul lahu maxaa ka soo baxaya laamtii yaquulu ee marfuucad calaamadda rafcada ay daahir ka ahayd maxaa koraaya laamtii yaa sukuuna koraya sideedaba labada xaraf markii la isku idqaamayo midka horaa la reeban midka horaa la reebaa midka hore markii la reebo ayaa kan dambe waxaa lagu idqaamaa kan hore markaasaa waxaa ka soo baxa hal xaraf oo shidan ayaa ka yimaada yaquulu markaad lahu ku idqaamto laamta yaquulu maxay noqonaysaa saakinay noqonaysaa meeshaas maxaa ku qadarmaaya yaa waxa meeshaas ku qadarani maxay noqonayaan xarakatulicraab xarakatu licraab ee ahayd damadii meesha haddii laga xadfay muqadaray ku tahay meesha haddii laga xadfay waxay noqonaysaa xarako muqadara oo waxaad leedahay yaquul lahu waxaa leedahay waa marfuucu calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuurihaa ishtigaalu lmaxali bisukuuni alma'tiyi bihi lilidqaami timiyaashii hore taad ka lahayd litakfiif tan waxaa ku bedelay lilidqaam inta kale waa iskaga mid manaca min duhuurihaa ishtigaalu lmaxalli bisukuuni alma'tiyi bihi litakfiifi waxaa diiday alma'tiyi bihi lilidqaami xarakada inay soo daahirto waxaa ka mashquuliyey sukuun booskii baa wuxuu ku mashquulay reeb reebkaasi maxaa loo keenay yaa alma'tiyi bihi lilidqaami reebkaasoo loola yimid si loo idqaamo laamta laamta kale loogu idqaamo meeshaasi xarakada maxay ku noqotay iyadana waa muqadara xaaladdaasi waa xaaladee yaa xaaladii afaraad wey aan isla soconno ninkii kaafila wejigiisay ku taallaa waa waqfun xaaladda shanaad waqfi waayo xaaladda shanaad ama mowdica shanaad waa waqfi waqfi waa joogsi soo ma waa lagu istaagayaa waqfiga waxaa la yidhaahdaa almowquufu calayhi alwaqfi waxaa loola jeedaa almowquufu calayhi mowdica shanaad waa midka lagu istaagayo wey ila waqfi waa istaagi mowdica shanaad waxaa waaye almowquufu calayhi waa midka dushiisa lagu istaagayo asaa lagu dul istaagayaa jaaءa muxammadun saasay ahayd soo maha sida asalka ah muxammadun waa maxay waa faacil marfuuca calaamadiisa rafcadu waa dama daahira soo sidaa maaha waxaan rabaa inaan ku istaago istaagu muxuu keenaa istaag sidiisaba sukuunu keenaa shayga haddii mar lagu istaago waa reebmaya waxaan ku idhi jaaءa muxamed waa ku istaagay muxamedun dhihi maayo waxaan rabaa inaan ku istaagay jaaءa muxamed muxamed muxuu noqday wuxuu noqday soo maaha mid reeban muxamed wuxuu noqday mid reeban jaaءa muxamed markaad tidhaahdo muxamed waa sukuunad kula istaagaysa icraabta marka waxaad leedahay jaaءa waa faacil waa marfuuc calaamatu rafcihi damat muqadarat calى aakhirihi manaca min duhuuriha ishtigaalu اlmaxali bisukuuni اlwaqfi ishtigaalu اlmaxali bisukuuni اlwaqfi inay xarakadii daahirto waxaa diiday jaaءa muxamedun waxaan icraabaya muxamed waaye waa faacil muxamed waa marfuuc wa calaamatu rafcihi damat muqadarat calى aakhirihi manaca min duhuuriha ishtigaalu اlmaxali bixarakati اlwaqfi waxaa la icraabaya faacilka waa muxamedun jaa iyada macruuf waa waxba iskama bedelin waxaa lagu waqfinayo waa muxamed ilaa saan ku istaagna soo maa jaaءa muxamed muxamed ama saakin noqda xarakadii rafcada oe damada ahayd calaamatu rafcihi dama saasay ahayd asalkii hadda meesha waa laga saaray sababta uga baxda waa maxay waa liajli lwaqfi mar haddii waqfi yimid sukuuna imaanaya meeshii xarakatulcraabna waa laga saaray xarakatulcraab maxay noqota marka muqadaray noqota marka jaaءa muxamed taasaa leeda waa yahay wa waqfun meeshuu ku yidhi waayo marka wa atbican raaci buu yidhi mujaawaratan derisnimona raaci waxaad raacisaa mujaawara iyo derisnimo raaci mowdica lixaad buu noqonayaa mujaawaradu soo maaha mujaawara waa mowdici lixaad raaci wa atbican waxaad raacisaa buu yidhi mujaawaratan mujaawara iyo derisnimo raaci almujaawara waxaa loola jeedaa derisnimo carabtu waxay dhahaan qad yu'khadu ljaaru bijurmi jaarihi qofka deriska waxaa laga yaabaa in loo qabsado dembi uu galay deris kale asoonba dembi lahayn ayaa waxaa laga yaabaa derisnimada darteed inay saameyn ugu yeelato qofkii dembiilaha ahaa dembigu geystay qad yu'khadu ljaaru bijurmi jaarihi macnaha waxay ula jeedaan derisnimadu saameynay leedahay juxru dabbin waxaa tusaa carabtu ku tusaaleeyaan tan oo kale juxru dabbin kharibin waxaa la rabaa ama tusaalahan loola jeedaa laba shay oo derisa inay derisnimada isku saamayn karaan juxru dabbin bahalka la yidhaahdo dabbiga dabbigu inta badan waxaa laga helaa fi ljasiira alcarabiyu ku badan yahay dadka qaar garanuugay ku sheegaan amase arnuugta bahasha la yihahdo laakiin sida xaqiiqada ma aha wuu ka duwan yahay laakiin uu shagli ogyahay xoogaa waa isshabahaan dabbigu in la cuno waa bannaan tahay oo rasuulka sala allahu caleyh wasalam markii loo keenay isaga waa diiday inuu cuno markii la yidhi rasuulka ilaahay oma xaaraama wuxuu yidhi xaaraan ma aha laakiin qoomkayga ma cunaan buu yidhi dabcan qofka meeshu ku nool yahay saameynay ku leedahay ninkii baadiye fog ku nool ee gobollada maalan badaha ka fog ka yimaada soomaaliya xataa mallayga waa usoo uraa soo ma mallayga ma jecla hadduu yidhaha marka aniga mallay cuni maayo macnaheedu inuu xaaraam yahay ma aha rasuulka calayhi salatu wasalaam waxyaa wuxuu yidhi caada ahaanaan anigu u necbahay maxaa yeelay qowmkaygu ma cunaan khaalid bin waliidaa jiitay radia allaahu canhu rasuulka hortiisuu ku cunay nebiguna waa fiirinaya calayhi salaatu wasalaam marka xalaal waay cunidiisa tusaaluhu marka waxa waaye dabbiga bahalkay la yidhaahdo godkiisa ay haadaa juxru dabbin saas usoo qadaraysaa kani waa dabbiga bahalka la yidhahdo godkiisa weyn khaaribin ayaa la yidhi marka khaaribin yay sifo u taha yaa khaaribin sifo uma ahan dabbiga waxay sifo u tahay juxriga iyo godkay sifo u tahay hadday sifo u tahay soo ma ahayn inay mawsuufka ku raacdo fii icraabihi hadda yay raacday yaa dabbigay raacday sababtay u raacda waa maxay waxaa la yidhi derisnimadaa saamayn ku yeelatay derisay la taa marka derisnimadii aad ta'hiirisayoo sidaasaa kasradu iyo hoos dhigu meesha uu ku yimiday ayadana waxaa leedahay manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxalli bixarakati lmujaawara xarakadii derisnimada ayaa diiday inay icraabti soo daahirto haadaa juxru dabbin haadaa waa mubtada juxru waa khabar waa marfuuc juxru waa mudaaf dabbin mudaaf ilayhi wey kharibin waa sifatun liljuxr godkay sifa u tahay wa sifatu lmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuuriha ishtigaalu lmaxalli bixarakati lmujaawara xarakadii derisnimadan ka mashquulisa booska mufasiriinta qaara waxay ku fasireen qowlu llaahi caza wajala faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulikum qiraa'o aha la akhriyay oo jirta waa qiraa'a mashhuura wamsaxuu biru'uusikum waarjulikum shiicada waxay yidhahdeen waarjulikum waxaa laga qaadanayaa lugaha in la masaxo lugaha ayagoon khufeyn ku jirin ilan waa la masaxayaa culammada ahlu sunnaha ama jumhuuru ahlilcilm aayaddaasi laba wejiyay uga jawaabeen mar waxay yidhahdeen wamsaxuu biru'uusikum waarjulikum lugihiinna masaxa ayaa loola jeedaa idaa labistum lkhufayni haddaad khufeynka labisataana laga wadaa markaas lugaha waa la masaxaa soo maa korkaa laga masaxaa haddii khufeyn qofka uu xidhan yahay waa weji wejiga labaadna mujaawarada hadda aan ka hadlayna waa oo waxay yidhahdeen wamsaxuu biru'uusikum wa arjulikum markii la akhriyey wa arjulikum waxaa loo hoos dhigay darisay waxay la tahay biru'uusikum mujaawaro darteed waaye bay yidhahdeen hoos dhigaan ee xagee ku cadfantaha sida dhabta ah wujuuhakum waaydiyakum kuwaasay la socotaay ku cadfantaa bay yidhaha waa mujaawaradii hadda aan lahayn juxru dabbin kharibin oo kale way qaybtan marka ama mowdican lilmujaawara ayaa xarakatu licraab loo qadaray xaraka derisnima iyo mujaawaro ahaa booskii fadhiisatay xarakadii icraabta loogu talagalayna maxalka waa ka mashquulay ishtiqaalu lmaxalli bixarakati alxikaaya liya soo maa bixarakati lmujaawara xaraka derisnimo ah ayuu booskii ku mashquulay taasaa waxay keentay in xarakadii la qadar waa la fahma malena mujaawarada derisnimadaa wey wuxuu yidhi waatbican raaci mujaawaratan aydan waanshid inshaadi buu yidhi tiri oo akhri macnaha waxaan soo sheegnay murasilan xaalaa tahay mid tartiibinaya si tartiiba oo akhri waanshid murasilan beytkuu noogu buuxinayaa sheekhu abyaaduu ku toosisanayaa wasid ziyaadi wey aaminan mid sideedaa ziyaadi meeqaan soo marnay hadda ya waxaa ka soo boodeen haddee tacaduru aslihin miduu lahaa markaa lix leedihiin tacaduru aslihin waa kow caaridun cinda alxikaayati waa labo iskaanu takfiifin waa saddex musakanu idqaamin waa afar waqfun waa shan mujaawaratan waa lix sax waay wasid haaminan mid yani sideedaadna ziyaadi wey kii toddobaadaa ka maqan soo maha a waaya yuqadaru icraabun bisabci mawaadici tacaduru asliyin ka jaaa alfata alculaa kadaa caaridun cinda alxikaayati faclaman wa iskaanu takfiifin kabaari'kum talaa musakanu idqaamin wa waqfun wa atbican mujaawaratan aydan wa anshid murasila may sheikh intuu hadda sheegay ilaa hadda waa lix waaye wasiid haaminan meeshuu ka yidhi toddobaadaa galaya soo maha a mid toddobaad inuu ku sheegayahay waayahay wasiid ziyaadi buu yidhi haaminan mid sideedaad inta hadda haynana waa midkii toddobaad uu noqonaya wuxuusan halkan ku sheegin oo shiiqa ka maqan waxyaabahan soo marnay waxbuusan sheegin waan u noqon doonaa waxyaabuusan sheegin wasid haamina mid sideeda ziyaadi buu yidhi maa bilqawaafi qawaafida kuma sugna buu yidhi muxasalun mid la xasiliyey wasid ziyaadi haaminan mid sideedaad maa bilqawaafi muxasaluu qawaafisha kuma sugna buu yidhi mid la xasiliyey mukhaalifa icraabin xaaluu yahay mid icraabta khilaafsan lidaaka sidaa darteed ayaa tajamala u qurxaan- qurxoonaada buu yidhi yacni qawaafida kuma sugna mid la xasiliyo oo icraabta khilaafsan ama waxaad tidhahdaa wasiid siyaadi haamina mid sideedaad maa bilqawaafi midka qawaafida ku sugan muxasalun waa mid la xasiliyey markaa nafyi ka dhigi maysid mukhaalifa icraabin xaaluu yahay mid icraabta khilaafsan lidaaka tajamala calaa kulli midka sideedaad wuxuu ula jeedaa waa daruuratu shicri wixii xarakada icraabta loo qadaro lidaruurati shicri ayaa xarakatu licraab loo qadaraya gabaygaa kallifaya abyaadaa ku kallifaysa sida maalan inuu shaacirkii rafciyo meel mansuub ahayd hadduu nasbiyo gabaygaa ka jabaya ama gabayga wuxuu noqonayaa mid ceebaysan waxaa jira wax la yidhaahdo cuyuubu lqawaafi qawaafida waa gabayga kelimadda ugu dambaysaa qaafiye la yihahda beyd walba kelimadda ugu dambaysaa qaafiye la yihahdaa qawaafida ceebay leedahay ceebaheeda waxaa ka mid a labada qaafiyo beydkan iyo beydka ka horeeya aakhirkooda inay isku khilaafaan rafcan wa nasban inay isku khilaafaan waa ceeb ay ka leed- ka mid a ceebaha qawaafidu ay leedahay hadduu marka kii hore rafco ka dhigay kan dambena uu mansuub ka dhigo ceebtiibuu ku dhacayaa soo ma icraab ahaan kan dambe asigoo mansuuba ayuu muxuu ka dhigayaa marfuucuu ka dhigayaa si labadooda isku haleeshiiyo ceebtiina uga badbaado qaafiyada geli lahayd ceebtaasi ka badbaadideeda waxay keentay inuu icraabtii wax ka bedelo marka inuu icraabtii wax ka bedelo inta hadda sheikh uu noo sheegay oo xaqiiqadu ay tahay lix mowdic markii mawaadicdii aan soo marna aan ku darsanno mawaadicda aan soo marna waxaa ka mid ahayd almudaaf ilaa yaa ilmutakalim sida ghulaami waxaa ka mid ahaa alismu almanquus alqaadi addaaci waxaa ka mid ahaa ficilkii muctalka ahaa ama alif ha ku cileysnaado ama waaw ama ya mawaadicdii aan soo marnay iyo kubaan ayaa la isku darayaa marka kubaan lixda ah hal mowdic ayaa ka mida mawaadicdii aan soo marnay shiiku shan uu noo sheegay soo maaha shantii xabad ka mid a halkan soo galay xabadka soo galay waa isimkii almaqsuur shanta kale waa ka dheeri intaan soo marnay meeqay isku noqonayaan marka yaa sagaalay isku noqonayaan sagaalay isku noqonayaan maxaa yeelay shantii shiiqa ma wada tirinaysid hal xaba wuxuu yahay halkaana lagu sheegay hal xabaa halkaasna ku sheegan halkaana ku sheegan waxa shiiqa uusan sheegin ou ninkan sheegay naadimku waa shan inta shiiqa keligiis uu sheegay uusan naadimku sheeginna waa afar afar iyo shan isku dar meeqay noqonayaan sagaalay noqonayaan sagaalkaas mowdic waa sagaal mowdic oo kulligood xarakaatul-icraab lagu qadarayo waxaa laga yaabaa marka in la isweydiiyo mu-alifka raximahullah muxuu u sheegi waayey mawaadicdan muxuu uga tegey ila waa kan shan sheegay waa la- waa culammada qaar aa ka jawaabeenoo waxay yidhaahdeen shantan shiiqu uu sheegay waa shanta asal ahaan icraabta loo qadaro kuwan laakiin icraab in la qadaro waxaa keentay xaalad daari'a ah daari maxaa la yidhahdaa wax soo darriyo soo kordhay waa wax asala ma ah wax asala ma aha markii laga reebay isimkii maqsuurkaa hore shiiqu usoo sheegay hadda maalan xikaayada waa wax caarida soo ma ra-aytu zaydan man zaydan inuu qofku yidhahdo wax caarida waay walidaalika naadimka laftirkiisa kadaa caaridun buu ku yidhi waa wax soo darriye caaridku daari waa isku mid wax soo darriye waay litakfiif in wax loo reebo ma asala mase waa wax caarida waa wax caaridoo soo darriyey in idqaam wax loo reebo asalku cadamu lidqaamu ahaa asalku waa kala furfurnaa yaquulu iyo lahu bay kala ahayd waa caarid in laysku idqaamo waqfi in la sameeyo asal miya mase waa caarid waa caarid waay asalka warka inuu xiriiro waay jaaa muxamadun inaad tidhahdo asala laakiin jaaa muxamed inaad tidhaahdo waa caarid waay waa wax soo darriyey idan shiiqa wuxuu uga tegey kuban in xarakaadka lagu qadaro waa licaaridin maa wax uun soo darriye darteed waay laakiin xaraka kubuu shiiqu sheegay uu yidhi xarakaadaa lagu qadarayaa ee shanta ah in wax lagu qadaraay asal waay maxaa yeele hadda isimka maqsuurka ah maruusan maqsuur ahayn maa jirta oo xarakaad qaadan karo ma jirto isimka la- een, manquuskana waa la mid mar walba hiya-di waa laazimaysaa aakhirkiisa ku jirta wax caarida ma jiraan ficilka mudaaric ee muctalka ah waa kadalika alismu lmudaafa ilaa yaa lmutakalim mar walbo yaa lmutakalim loo idaafeeyo xaaladiisa iyo asalkiisu waa sidaas idan kuwaanna waa usuul kuwaanna maxay yihiin waa cawaarid waa waxyaabo soo darriyey oo gadaal ka yimid markii wax la sheegayo warka in lagu dheeraadana aan la rabin maxaa lagu gaabsadaa usuushaa lagu gaabsadaa iyo wixii asala wixii caaridana waa cala dariiqa qofka inta wax dhiganayo uu soo marmaraya laakiin asalka hala daneeya sheikhu marka ma taqsiirin gaabisna lama imaane asalkiibuu ka cabiray asalkiibuu ka cabiray asalkiibuu noo sharaxay intaana waa inta cawaarida waxa anagu hadda ka rabno waxa waa inaan ogaanno inay jiraan waxyaabo caarida oo xarakaadka lagu qadaraayo inay jiri karaan taasaa noo muhiima والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين